kadib markii uu fursad waayay arbacadii ayuu cedrig fayungi oo labaatan sano jira waxa uu seexday bannaanka goob laga codaynayay isagoo markii dambena aroortii codkiisa dhibtay waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa rito isagoo ku qanacsan sida goobta uu ka codaynayay ay u nidaamsanayd maalinta marka la barbar dhigo maalintii ka horreysay waxa uu yidhi waa caadi inaad farxad dareento marka aad codayso waayo waxaad dooratay musharaxii aad doonaysay adigoo maskaxda ku haya inaad waddankaaga cid wanaagsan u doortay maanta wax walba si wanaagsan ayay u dhaceen wax qasa ma jirin ayuu yidhi qaar ka mida dadkii cododkooda dhiibanayay ayaa laga tegay qaybo ka mid ah magacyadooda liiska ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaran kiisaska noocana waxay ahayd in saraakiisha xarumaha codbixinta ay saxaan laakiin waa la iska indhatiray sida uu qabo biyungu buhangu oo ka mid ahaa kormeerayaashii doorashada watu wengi ambao walichukua vifaa vyao ama karte zao za kupiga kura hapa walifika na hawakuweza kujiona kunako.
waxauu yidhi tiro dadka ka mid ah oo haysta kaararka codaynta ayaa xarumaha codbixinta tegey laakiin magacyadooda lagama heli karin sistamka xaaladda noocan ah ayaa ku kaliftay codbixiyaal badan oo reer koonga ah inay guryahooda isaga noqdaan iyagoo aan codayn inkastoo codayntu ay tahay buu yidhi xaq uu muwaadin kasta waddankani leeyahay iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay awoodeen inay doorashada ka qayb qaataan khamiistii ayaa xaaladda dadka ku nool meelaha ay xukunto fallaagada m ay ka duwanayd jane oo ah gabar yar oo barakacyaasha ka mid ah oo ka heshay kaarka codaynta deegaanka rutshuru ayaa doorashada iska daawanaysay oo laga hor joogsaday inay fursad u hesho waxay tiri runtii waan doonayay inaan codkayga dhiibto waayo weligay ma codayn waan rabay inaan dareemo xiisaha waajibaadkan muwaadinimo uu leeyahay laakiin nasiib darro iima shaqayn laakiin waxaan ku kalsoonahay doorashadan kadib in dalkaygu uu xasilooni iyo nabad heli doono dadku heshiin doono oo ay dagaaladu dhammaan doonaan nabadna aan ku noolaan doono doorashada ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo magaalada gooma maanta oo jimcaah waxaana markaa kadib bilaabmaya tirinta iyo isugeynta codadka goobaha codbixinta iyadoo natiijada horudhaca ah lala sugayo kow iyo soddonka bishan sida ay sheegeen xubnaha guddida doorashada inkastoo waxisdabamarin ay dhacday ayaa mucaaradka kongo oo qaarkood lahaa hindisaha in doorashadan la qabto waxaa guddigu sheegeen inay ku qanacsan yihiin sida wax loo abaabulay maadaama toddobaatan boqolkiiba dadku ay doorashada u soo baxeen